waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali munaasabadda maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka tobanka bisha deseembar ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana sanadkan si gaar ah diiradda loogu saaray kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee ku aadan ilaalinta xuquuqda aadanaha sinaanta cadaaladda iyo xorriyadaha aasaasiga ahi xuska muqdisho ka dhacay ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha ururada bulshada rayidka ah arday haween iyo dad matelaya qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi laga jeediyey khudbado iyo baaqyo ku aadan xoojinta ilaalinta xuquuqda bini'aadamka iyo la dagaalanka takoorka iyo dulmiga xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa halkaasi ka hadlay iyagoona sheegay siday muhiimka u tahay in si run ah oo dhab ah loo dhowro xuquuqda asaasiga ah ee qof waliba way ka mid tahayo waxaa ka mid a ilaalinta qofka in laga ilaaliyo inuu ku biiro kooxahan dhibka badanne oo cadowga ummadda soomaaliyeed ee khawaarijta ah marka laga soo taga taas waxaan baraarujinayaa runtii wasaaradda qoyska oo sannadahanba runtii dardar cusub iyo dagaal cusub iyo jihayn cusub la timid iyo iskahaynta bulshada runtii qoysaska soomaaliyeed aad arkaytid in meesha dadka fadhiyo oo dadkii ugu qiimaha badnaa bulshada ah marka maanta mirihii aniga aan bilaabay mirdhalkiisa inaan joogo aadaan ugu faraxsana waa lix iyo tobanka maalmood ololaha xadgudubyada ka dhanka ah ee loo geysta haweenka iyo carruurta xilliga colaadaha dhibaatooyinka waa maalinta xaquuqul insaanka waa maalinta waxaa ku jirto maxay ahayd naafada waa ka warqabtay shalaysaan meeshaan joogno ma joogno gabdhaha soomaaliyeed waxay ka qayb noqdeen ururada internationaalka ah oo afrika oo dhan ka mid ah maahan awlan keligeed waxaan u malaynaa konton iyo afarta wadan ururo aysan ku jirin male ama businesska ha noqdaan gabdho beeraley ahoo maalidoodu waxa waa ujeeda waxay soo wada qaateen shahaado sharafay soo qaateen raashinkii daciifka ah organika ahaa soomaaliya ayoo ka hadlaya xuquuqul insaanka haddaan nahay civil society-ga waxaan bilownay soddon iyo shan sano aniga oo ergeyga madaxweynaha maxaan dhihi jiray xasilinta iyo ilaalinta badqabka rayidka waxaa kaloon ka shaqeynaa civilian protection policy oo asagana taabanaya xuquuqul insaanka wasaaradda wasaaradda cadaaladda wasaaradda difaaca waxyaabaha aan wasaaradda ku ammaanayana waxaa ka mid eh qodobada ugu horeeya ku ammaanaya waxaa ka mid eh oo aanan ilaabaynin inkastoo hadda aan meesha maxmed wax badan uu sheegay waxa waaye afarta qodob ee dastuurka la gudbiyey waad ogtihiin saddex qodobba waxa waaye human right waaye lobbin weynaan ka galnay ololaan ka galnay habeen soo jeedaan ka galnay wasiira dowlaha wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya ahna kusimaha wasiirka maxamed xuseen naastar oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii u qabsoomay ka wasaarad qoys ahaan sannadihii lasoo dhaafay munaasabadan weyn ee aan ku xuseyno maalinta xuquuqul insaanka adduunka waxaa sanadkan ay xambaarsan tahay halkudhig iyo fariin aad u muhiim ah sanadkan soomaaliya waxay gaartay horumar taariikhi ah oo caddaynaysa in xuquuqul insaanka uu ka gudbay heer ficil ah oo maalinla'an soo afjaridda soddon sano mandatekii khabiirkii madax bannaanaa iyadoo golaha xuquuqul insaanka uu ansixiyey qaraar a h ra a slash lixdan lambar afar toban taasoo ka dhigan soomaaliya inay leedahay awoodday ha-do u diyaarsan si madax bannaan u ilaaliya xuquuqda muwaadiniinteeda dhisidda guddiga madax bannaan ee xuquuqul insaanka hay-addii ugu horreysay ee qaranka u yeesho si damaanad qaad ah u ilaalinaysa horumarinta iyo korjoogin deynta xuquuqul insaanka guddiga wuxuu u taagan yahay xaqiiqda maalinlaha ee ilaalinta xuquuqda qofka waxaan si gaar u xoojinaynaa ka qaybgalka haweenka annagoo dhammaystirnay qiimeynta qaranka iyo qorshaha istiraatiijiyada ee ka qaybgalka haweenka taasoo caddaynaysa in xuquuqda haweenka ay tahay xaqiiqo maalin kasta waxaan gaarsiinay bulshada qaybeeda u nugul adeegyo muhiim ah oo noloshooda in ka badan shan boqol kuraas horyaan la gaarsiiyey dadka naafada ah in ka badan kun qoys oo la taageeray wacyigelinta qaranka oo ku saabsan badqabka ka hortagga xadgudubka jinsiga g b v iyo kobaca ka qaybgalka bulshada tani waa xuquuq la taaban karo maalin kasta la arki karo una adeega dadka soomaaliyeed mudana ra-iisul wasaare ku-xigeen martida sharafta leh xuquuqul insaanka waa furaha nabadda waarta sanadka soomaaliya waxay xoojisay kalsoonida bulshada iskaashiga caalamiga ka qaybgalka bulshada oo aan u aragno saldhigga nabadda iyo horumarka dowladnimada ee loosimaya uliga sanadkan ee xuquuqda insaanka wuxuu halkaan noqday mid muuqda marka bulshadeennu ay kalsoonida ku qabaan hay-adaha marka ay og yihiin xuquuqdooda iyo halkudhig halkay ka heli karaan nabadduna waxay noqotaa mid ay la dhaqmaan maalin kastaba mudana ra-iisul wasaare soomaaliya sanadkan waxay dunida u muujisay isbeddel dowlad wanaag ilaalinta sharafta sharafta aadanaha ay abuuri karto xuquuq la taaban karo maalin kastaba waxaan maanta mar kale ballanqaadaynaa in soomaaliya ay sii wadi doonto horumarinta ilaalinta xaqiijinta xuquuqda qof kasta oo ku nool soomaaliya ugu dambayntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaam dhaay oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay dhowrayso waajibaadka qaran iyo midka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si cad dib ugu xaqiijinaysaa go'aankeeda siyaasadeed ee ugu sarreeyey inay dhowrto oo ay fuliso waajibaadka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee xuquuqda insaanka labo waxaan ugu baaqayaa kooxaha qaramada midoobey ee soomaaliya eh, iyo saaxiibada deeqbixiyaasha inay kordhiyaan taageeradooda farsamo iyo mid dhaqaale si loo fuliyo hortabinta soomaaliya ee ku cad qaraarka golaha xuquuqul insaanka ee lambarkiisa afar iyo tobanyaad saddexaad waxaan sidoo kale dib u xoojinaynaa baaqii muhiimka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobey kaas oo tilmaamayay in la isku xiro hirgelinta tallaabooyinka dib u eegista midaysan ee caalamiga ah maalintan ayaa waxay xusuusin u tahay muhiimadda ay leedahay in la dhowro xuquuqda qof kasta oo bini aadamihii iyadoo soomaaliya ay weli wajahayso caqabado dhinaca xuquuqul aadanaha islamarkaana lagu tiriyo dalalka ugu liita ee aan la dhowrin xuquuqda haddana waxaa jira dadaalo socda oo lagu horumarinayo nidaamka cadaaladda iyo xorriyadda muwaadiniinta soomaaliyeed dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay bedeshay habkii hore ee wax ka qabashada abaaraha kaasi oo ku dhisnaa in dadka lagu ururiyo xeryo magaalooyinka ku yaala si halkaasi lagu gargaaro qorshahan cusub ayaa ah in dowladdu ay taageero gaarsiiso dadka ay abaartu saamaysay iyagoo ku sugan guryahoodii iyo beerahoodii maareeye ayaa arrintani ka sheegay kulan uu la yeeshay heedaha gargaarka ka shaqeeya ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin faw w f b iyo n d b wasiirku waxa uu sheegay in siyaasadda cusub ay xoogga saari doonto ilaalinta xoolaha beeraha iyo hoyga dadka iyadoo beeralayda iyo xoolodhaqatadaba la barayo farsamooyin casri ah oo ka caawin kara inay u adkaystaan isbeddelka cimilada ee sababta abaarta daran ujeeddadeennu waa in dadka lagu garab istaago halka ay ku nool yihiin si loo ilaaliyo xoolahoodii iyo beerahoodii loogana hortago barakac aan loo baahnayn ayuu yidhi wasiirku isaga oo tilmaamay in arrintani ay ka mid noqon doonto qorshaha dowladda ee adkaynta bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen hay-adda gargaarka ee sodma ayaa marar badan waxaa lagu dhaliilay in ay door ku leeyihiin barakaca gudaha iyadoo shaqaalaha hay-adda gargaarka lagu eedeeyey inay dadka ku dhiirigeliyaan inay ka baxaan deegaanadoodii una guuraan magaalooyinka taasoo keentay in xeryuhu ay aad u buuxsamaan warbixin ay soo saareen heedaha oja iyo h n r p ayaa muujinaysa in in ka badan ilaa iyo saddex milyan oo qof ay gudaha soomaaliya ku barakaceen badankoodna ay sabab u yihiin abaarta daran iyo isbeddelka cimilada iyo colaadaha dowladda soomaaliya ayaa hadda dadaal ugu jirta in gargaar toos ah loogu geeyo dadka iyagu ku haray tuulooyinka si loo yareeyo barakaca loona xoojiyo adkaysiga bulshooyinka reer miyiga ihii wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho